hawada soomaaliya kama duwano micnaha qofka kusoo xadgudbaya qof xuduudkaaga dhulka kusoo xadgudbay oo kale kama duwano sharciga xuduudka immigrationka lala tiigsado oo kale ayuu midkana leeyahay hawada waxaa sharciyadaasna ay ka jiraan qolada la yiraahda icawa international civil aviation authority-ga oo u n ta ah badanaa ma dhacdo runtii si ula kac ah in wadamadu ay ama diyaaraduhu ay uga xadgudbaan ilaa iyo uu jiro sabab keentay oo aggression uu ugu horeeya marka ugu horeysa ay tahay ma ogiyo diyaaraduhu sida dhulka oo kale ma aha kuma xadgudbaan marka waxaa jira maxkamado waxaa jiro shuruuc adag oo wadanka sovereigntigiisa ilaalinayso sababto waa waa dhulka wadanka ayaa iskale waad kusoo xadgudbatay weeyaan hore way u dhacday ma badnaa jirin inay dhacdo de sida aada la socotaba soomaaliya waagii hore kamaba warahayn jirin hawada inta civil work aan ku jirnay qof mara iyo qof aan marinba micnaha waxyar baan ka ogeyn alxamdulilah hadda waxaan taagannahay xilli aan dhihi karno hanoo soo gelin hawadeena ha soo gelin horena way u dhacday hadda maalmahana way dhacday marka micnaha hub laguma celiyo waxaa lagu celiyaa sharci sharciga ayaa hadda aan aan isticmaalayna dowlad ahaan marka lagu soo xadgudbo ama haddii lagu soo xadgudbo oo ciddii xadgudubka samaysay ay ka dhaga adeegto amarada dowladda soomaaliya dhinaca hawada maxay tahay marka cawaaqibka ama natiijada ay la kulmi karto waagii hore ee civil work wixii ka horreeyey waxaa dhici jiray diyaaradaha kusoo xadgudba ama si qalad kusoo gala ama aan la ogeyn ee wadanka soo gala waxaan lahaan jirnay diyaarado ka hortaga u taga oo diyaaradaasi u kaxeeya ilaa ay hawada soomaaliya ay ka saaraan ama ay soo dejiyaan oo diyaaradaasi ay soo degto hadda awooddaasi ma lihin oo ma haysano diyaaradihii miiga ahaa oo kale ma haysano laakiin waxaan haysanaa sharcigii sharciga ayaana kasii muhiimsan in aada haysato diyaarad diyaarado dhinacyada ka gala diyaaradda oo ka saara hawadaada waxaa ka muhiimsan inaad sharciyadii haysato hadda sharciyadii ayaan haysanaa annagaa dhihi karnaa ama waad soo geli kartaa ama waad waad diidi kartaa insha allahu tacaala xilli kalena waan gaari doonaa aan rajeynayna mar dhow inay noqon doonto aan hawadeena sharciga aan ku kaabi karno diyaaradahaas oo kale aan ku kaabi karnana waan gaari doonaa insha allahu tacaala marka hadda waxaa las dhihi karaa soomaaliya waxay awood buuxda u leedahay inay gebi ahaanba hawada wadanka oo dhan ay controlsho absolutely ha hawadan marar badan runtii waan ka hadalnay hawada soomaaliya waxaa laga maamuli jiray sidaa la socoto nairobi dad ajaanib u badanna way ka shaqayn jireen iyo dad kale badanaa lagama warhayn jirin waxyaabaha hawadeena ee ka dhacay diyaaradaha maraya waa la ogaayo diyaaradaha waa lala socdaa laakiin fasaxa ma ahayn fasax gacanteena ku jiro maanta waxaa ilaah lagu mahdiyaa waxa soo gelaya iyo waxa ka baxaya iyo lacagtaba lacagtana inagaa qaadno waagii hore dad kalea inuu qaadi jira hadda dowladda soomaaliya lacagtana qabato diyaaradahana ayagaa fasax siiyo qofkii aanan soo gelaynin ee ka baxa ane dowladda soomaaliya ayaa tiraahda badanaana abudsay haddii ay dhacdo violationna oo diyaaradaha loo lagu amra inay ka baxaan hawada soomaaliya ama aynan soo degin soomaaliya gudaheeda way sameeyaan ma soo galaan sababtoo ah ficilka ka imaanayo ayaa dhibaato u keenaya ama dowladdaasi soo gashay ama diyaaraddaasi soo gashay marka ayagoo ka cararaya caqabadahaas iyo iyo iyo sumcaddooda iyo wax kasta ma soo degayaan qofka lagu yidhaahdo ha soo gelin hawadeenna ha imaanin haddii la yidhaahdo ma soo gelayaan mana soo geli karaan marka diyaaradaha rakaabka caadiga iyo kuwa kale ee militariga dagaalka isku sibaa kulli loola dhaqmaya horta dhinacan hadda aan ka hadlayno horta waa civil aviation waa diyaaradaha caadiga ah kuwaas kalena waa similar sharci unbaa jiro wadankaada hawadiisa adiga maamusho waxyaabaha aan runtii aada u xasuusto waxaa ka mid a shirkii ugu horreeyay ee naikawa ugu tagnay bishii june nineteen twenty seventeenkii aan ugu tagnay waxay nagu yidhahdeen keliya waxaad xukuntiin wadanka dushiisa hawada ah annagana runtii taasna waan xukunnay waxaa kaloo xukunnaa ilaa iyo indiya kasoo bilaabato oo mambay kasoo bilaabato badweynta indiya oo u n ta ay noo xil saaratay ayaan ayaan mas-uul ka nahay marka intaasoo idil oo dhul aada u ballaaran baaxadiisu u weyn dhammaan hawada soomaaliya dusheeda ah dhulkeena dushiisa oo oo dhammaan ah soomaaliya oo idil ayaan ka ayaan ka hadlayaa dowladeena ayaa xukunta runtii ayada awood u leh qofkay u fasaxdaa tegaya qofkay u diidana ma- ma imanaya marka maxay tahay tillaabooyinka la raaci karo haddii hawada soomaaliya ee lagu soo xadgudbo yay tahay in soomaaliya ay sharcigee ayaad la kaashan karaa sharciga sharciga waxaa lala kaashan karaa eh, icao u degan hay-adda icao ayaa runtii shuruucdaasi ay u- u degan yihiin ayaga ayaa la isku badanaa dacwooyinka meeshaas ayaa la geeyaa ayaga ayaana tallaabo ka qaadaya marka dowlad kusoo bareereysa maanta oo maaragtay si ula kac ah unless eh, eh, wixii soomaalida waxaan dhihi jirnay daadaansi iyo waxaas aynan ahayn haddaynan ahayn ay kusoo khaldamaan ma ogiye si kale marka qofka asoon loo fasaxin soo galo waa qof runtii wax dadaansanaya qofka wax dadaansanayana waxaa hadda lagu dacweyn karaa un-ta un-ta ayaa lagu dacweeya icow oo hay-ad un ah ayaa lagu dacweeya insha allah sidaan hore u sheegayna waxaa gaaraya xilli aan isku dari karno ee sharciga iyo ficilna aan isku dari karno ayaan gaari doonaa insha allah keliya waxaan eh, aan- aan ku dari lahaa s- eh, markii aan ka shaqaynaynay soo wareejinta ee hawada aan daba soconay eh, uma muuqanin dad badan uguma ayna muuqanin eh, in ay ahamiyad weyn u leedahay waddankeena annagana waxaan dhihi jirnay waa xorriyadda soomaaliya qayb ka mid ah ayaa soo noqonaysa laakiin waxaa ilaah lagu mahdiyaa in hadda soomaaliya oo dhan ay ku baraarugsan tahay ay arkayso micnaha juhdigii loo soo maray in hawada dib loo soo celiyo waddankeena gudihiisa laga maamulo dhalinyaro soomaaliyeed oo rag iyo dumar isugu jira ay maamulayaan ahmiyadda ay leedahay ayaa hadda dadkeena ay runtii arkayaan waxaana aada ugu faraxsanahay in dadkaasi ay ficilo badan oo arrinta ay ku bogaadinayaan ay- ay soo bandhigaan markasta maalmihii hadda lasoo dhaaf